xaalad halis ah oo dhanka amniga ah ayaa laga soo sheegayaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud halkaasi oo muddo ku dhow lixdan maalmood uu ku sugan yahay xasan sheekh maxamuud shacabka magaalada dhuusamareeb ayaa ka cabanaya xirnaashiyaha waddooyinka waaweyn ee magaalada iyo ciidan fara badan oo jid weliba lagu soo daadiyey ganacsatada iyo gaadiidleyda magaalada dhuusamareeb waxa ay sheegeen in kumanaan askari ay xirteen waddooyinka arrinkaasi oo sabab u noqday inuu hakad ku yimaado dhaqdhaqaaqii ganacsi ee magaalada magaalada dhuusamareeb waxaa loo bedelay xaro ciidan jid weliba waxaa taagan askari dhagxaan iyo biro ayaa lagu gooyey goobihii ganacsiga ardaydii waxbarashada aadaysay ciriiri ayaa lagu hayaa waxaan codsanaynaa in madaxweyne xasan sheekh uu magaalada ka agbedesho waxaa sidaasi yidhi mid ka mid a ganacsatada magaalada dhinaca kale wasiirka waxbarashada ee maamulka galmudug ninka lagu magacaabo maxamed dhoore ayaa dhaleeceeyey dhibaatada lagu hayo shacabka dhuusamareeb isagoona qiray in magaalada dhagxaan iyo biro lagu gooyey waxaa dhagxaan iyo biro lagu teeday dhammaan gudaha magaalada dhuusamareeb gaar ahaan laamiga magaalada dhexmara wax kasta oo qorsho la-aan iyo laablakac ku bilowda fashil ayay ku dhammaadaan dagaalka lagula jiro shabaab talo badan iyo ka qaybgal bulsho oo xoog leh ayuu rabaa waa muhiim in dadka deegaanka la ixtiraamo ayuu yidhi wasiirka waxbarashada isbuucii lasoo dhaafay waxaa magaalada dhuusamareeb ka dhacay qaraxyo lagu beegsaday xarunta madaxtooyada ee uu degan yahay madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud